madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa kafaalo qaatay nolosha iyo waxbarashada ibraahim muuse cabdi oo ah wiil sagaaliyo toban jir ah oo labadiisii waalid iyo lix ay walaala yihiin ku waayey daadadka iyo dabaylaha roobabkii duufaanta watay ee xeebaha somalilan ku dhuftay ama ka bilaabmay jimcihii hore madaxweynaha somalilan waxa uu sheegay inuu kafaalo qaatay waxbarashada iyo nolosha ibraahim muuse cabdi oo ka soo hadhay qoyskaa sagaalka qof ka koobnaa madaxweynaha oo niyadda u dejinaya ibraahim yare waxa uu yidhi ilaahay baa geridii noo soo keena deetana waa lagu sabraa wuxuu ilaahay keenaba waa kaa tacsiideynaa waalidkii walaalihii wixii dhacay ilaahay baa keena waa qadar alle waana imtixaanka nolosha ka mid tahay niyar rawaate waa kaa tacsiideynaa haddii waalidka intuu meesha ka baxayna tolka oo qarankaaga yaa jooga soomaali oo dhan baa caawo nin waliba is joogaba xerbiska kaa saaraya wuu kula qaybsanaya wixii dhacay halkii waalidka cidina soo celin karto aabiyo hooyiyo walaalo cidina buuxi kara mayso laakiin somalilan dhan baa kula dareemsataa haddii ala yidhaha somalilan ba hawshaada halkii intii waalid ku tarayay lama helayo lagu buuxi karo laakiin waa lagu dadaali in aada iyo aada riyalkaaga waxbarashadaada iyo noloshaada qaranka ka fala qaaday halkanaad joogi iskuulka halkanaad ka geli iskuul noloshaada mustaqbalkaaga waa lamasay markaa qarankaaga kaa kafaalo qaadan ilaa jaamacaddaada ilaantaada wax baranayso in la buuxin karo wixii waalid ku qabanaya jirnixii iyo waalidka caadifadsiina inagu buuxin karo ma garatay markaad kamid afhamtada ya qur-aankan akhir niyadan adke insha allah ilahay baa cawalka khayr uga siin doona nolosha cid buuxin kartaa ma jirto ilaahu baa keena ilahu baana qaaday waxay lahayd adan oonu deeqo dhexkeedola insha allah waxaan ku heshiinaa mustaqbal wanaagsan ilaahay dankiisa in ilaahay mustaqbal wanaagsan